walalghanami arigiina shay ma ahaanin xataa tabluqa inta ay ka gaadhayso arbaciina afartan oo fashaatun neef ari ayaa ka waajibaya jadaacatu daanin wahiya jadaacatu daanin waa ida midooda ilka jebisay aw taniyatu macizin ama riyootooda la soo ilka baxday wa fii miatin waxdaa wa cishriina boqol iyo koob iyo labaatan shaataani laba neef aria ayaa ahaaday wa miatayni labadii boqol iyo waaxidatin midiina talaatan saddex ayaa ahaaday wa arbaca miyatin afartii boqol arbacun afar ayaa ahaaday huma intaa dee fii kulli miatin boqolkii la arkaba shaatun neef adhi ayuunbaa ka waajibaya waxa uu leeyahay sheekhu ancaamtii ayuu inooga soo hadlayey kaa wuxuu inooga soo baxay geelii iyo lo-dii halkana adhigii ayuu inooga gelayaa mid walbana waxa uu inoo tilmaamaya halka ugu horeysa ee sekadu ay ka raacayso ama ay kaga waajibayso waxau markaa sheekhu yihi shay ma ahaanin adhigii ilaa oy ka gaadhayso afartan neef marka ay afartan neef gaadho ayaa neef adhi ah oo ama ida tooda ilka jebisay ama riyaha tooda la soo ilka baxday ayuu bixinayaa marka haddii uu ida bixinayana waa tani waa jadaca waa tii sanadka jirtay qiilkuna lahaa maye waxaa jirtay lix bilood taniyatu macizinna waa tii labada sanadood jirtay qiilkuna lahaa sanad ayay jirtay taas ayuu bixinayaa marka ay gaadho boqol iyo koob iyo labaatan waa laba neef oo adhi ah laba boqol iyo kow markay gaadhana waa saddex neef oo adhi ah afar boqol markay gaadhana waxa weeye afar neef intaa wixii ka dambeeya boqolkii la arkaba neef ayuunbaa ka baxaya sidaa aynu soo arkaynay geelii iyo lo-dii iyo adhigaba masalan labada tiro inta u dhaxaysa xagga hore ayuunbay raacdaa waqaas baa la yidhaahdaa masalan afartan buu ka bilaabay waxaa ku xiga boqol iyo koob iyo labaatan haddii neefkaasi xataa dhiman yahay oo boqol iyo labaatan ay tahay waa neefkii un oo xagga hore ayuunbay raacaysaa faslun in itaxada haddii uu keliyoobo nawculmaashiyati maashiyada nooceedu haddii uu keliyoobo akhada alfarda minhu kaas ayuunbuu faradkii ka qaadaya falow akhadaa hadduu ka qaada canba'nin ido macizan ri ayuu ka qaaday o cagsigo ama sidaa cagsigii jaaza waa bannaan yahay fil asaxi asax haddaan qabanno bishardi ricaayati alqiima laakiin waxaa la shardiyaa inuu qiimaha ilaaliyo waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu nooca maashiyadiisaas iyo wixiisaa soconaya ama geela ama lo ama ari midkay doonaanba ha ahaadaane haddii ay isku nooc yihiin oo aanay dhowr geel oo laysu keenay oo yacni kala dalal ah loodiina kadaaliga ay isku nooc qura tahay arigiina kadaalik sidaasun uu wada yahay waxa uu faradka ka qaadayaa kaas uun noocaas ayuunbuu ka qaadayaa faradkii ee haddaba haddii uu qaado masalan ninkii saaciga ahaabaa wuxuu ka qaaday idaha xaggoodii ayaa ribuu ka qaaday ama sidaa cagsigeedoo riyaha xaggoodii ayuu lax ka qaaday jaaza fil asaxi asax haddaan qabanno way iska bannaan tahay buuhi laakiin waxaa shardi ah in qiimaha la ilaaliyo oo ay masalan rida la soo ilka baxday xagga qiimaha ay uga dhiganto laxdii ilkaa jebisay maxaa yeelay dee jinsigoodii ayaa mid ah mar haddii jinsigoodii uu mid yahay waxba ma yeelayso taanigu wuxuu leeyahay oo asaxaa ka soo horjeeda maya lama ogolo waxay ka dhigan tahay iyadoo neef lo-a lagaga bixiyey adhig oo kale qowl saddexaad baa jiroo laxad iyo adhig riyo waa laga bixin karaayo waa ka fiicantahi laakiin ri'da lagama bixin karo wain ikhtalafa haddii uu iskhilaafo nawci wadalika mithaal ka da'nin iyo wamacizimba weeye fa fii qowlin qowl waxau leeya yuukhadu waxaa laga qaadayaa min alaksari ka badan fain istawayaa hadday sinmaan fal aqbatu ka dheebta badan waladaru adhar waxa weeye annahu isagu yukhriju waa bixinaya maa shaa kau doono muqasidan calayhima bilqiima isagoo qiimaha yacni ugu isugu qaybinayo isu leekaysiinaya faidaa kaana markuu yahay halaahuuna canzan soddon riyaad iyo wa cashru nacajaatin toban idaa akhada canzan ri ayuu qaadayaa aw nacjatan ama neef laxa oo biqiimati halaati arbaaci canzin ri afar meelood loo qaybiyo saddexdeed la qiima iyo wa rubuci nacjatin nacjo rubceed waxau leeyahay sheekhu haddii uu iskhilaafo nawci oo waa maxay waxaabay noqotay dee ido iyo riyo xagga adhigii qowl baa wuxuu leeyahay ka faraha badan xaggiisa ayuunbaa laga qaadaya hadday riyu badanyina riyun baa la bixinaya hadday idu badanyina idahaasumbaa laga qaadaya walow ka dheefda badani dee sida khilaafsanba ha ahaadee waxaynu fiirinayno aqlabiyadda haddii ay sinmaan oo ay isleeg yihiin falaqbad ka u dheefda badan ayuunbaa la bixinaya dadka mustaxiqiintaa ka u dheefta badan sidii xiqooyinkii iyo banaatilabonkii kulmiye oo kale adhar waxa weeyaan buu leeyahay sheekhu inuu bixinayo ninkii maaligi ahaa labada nooc ku doono laakiin isagoo ugu qaybinayo oo isugu leekaysiinaya qiimaha oo labada dhinacba eegaya markaa taas ayaa uu inoo misaalinaya wuxuu leeyahay haddii ay ahaadaan oo la helo soddon riyaad iyo toban idaa ayay isugu jirtaa wuxuu bixinayaa buu leeyahay ri ile riyihii baa badane ama wuxuu bixinayaa neef laxa laakiin laxdaasi waxa lagama maarmaan ah in ay la qiimo tahay ri afar loo qaybiyey saddexdeed iyo lix afar loo qaybiyey meesheed waa inay la qiimo tahay leannao neefkii ayaa dee soddonkiina wuxuu kaga hagaagayaa marka afartan loo qaybiyo halaathata arbaac tobankiina wuxuu kaga hagaagayaa rubuc markaa neef lax ayuu bixinayaa ri saddex loo afar loo qaybiye meesheed saddexdeed la qiimaa iyo lax afar loo qaybiye meesheed la qiimaa ayuu bixinaya waa sia yacni taqsiidka qiimaha loogu samaynaya walaa tuukhadu la qaadi maayo mariidatun mid bugta walaa maciibatun iyo mid ceebaysantoona ilaa min mihlihaa iyadoo kale mooyaane walaa dakarun midna ma la qaadi maayo ilaa idaa wajaba marka uu waajibo mooyaane wakadaa waxaa kulan le low tamaxadad haddii ay u badhaxbaxdo dukuuran lab fil asaxi asax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu lama qaadayo oo zekada lagu bixin maayo neef nusqaan leh marka asbaabta nuqsaanta keentaana xagga zekada waa ilaa shan waa marad yacni xanuun ama ceeb kaloo ay yeelato labnimo iyo yaraan iyo nooceeda oo xun waa shantaa markaa wuxuu leeyahay lama qaadayo neef xanuunsanaya iyo mid ceebaysantoona oo qabaa ceeb lagu celiyo xagga beyca marka la joogo ceeb khiyaarulceebka sugaa oo lagu celiyo oo macnaha qiimaha shayga wuxu dhimaya qiimaha neefka wuxu dhimaya iyadana zakadii lagu bixin maayo walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiqun bay lahay ilaa min misliha dee iyadoo kale mooyaane haddii ay dee xoolihiisii uu hayay oo dhami wax wada xanuunsan iyo wax ceebaysan ay noqdaan dee taas ayuunbaa laga qaadaya la odhan maayo waa inaad adigu qaar kale la kaalaydaa laakiin markuu isku dhex jiro waa inaanu u qasdiin taa xanuunsanaysa iyo taa ceebaysantoona la qaadi maayo mid la buu yidhi maxaa yeelay dee nasku wuxuu ku soo arooray kii dhadiga ilaa idaa wajab markuu waajibo mooyaane sidaas ee markii ibnulabuunka oo kale laga qaadayey bintumakhaadada xaggeeda iyo xaqigiiyo markii la qaadayey tabiicii markaa lo-da la qaadayey kuwa yaalahaas mooyaane waxa kaloo iyana kula mid ahoo kii labaa la qaadayaa haddii ay wuxuu haystaaba lab yihiin fila sax haddii u afartan wan haysto ama afartan orgi dee wan ama orgi ayuunbuu bixinayaa oo maashiyadiisii baa dee wada noocaasa wa fi sikaari wa yuukhadu fi sikaari kuwii yaraana sakiiratun baa la qaadayaa fi ljadiidi jadiid haddaan qabanno walaa rubba tii dhashayna la qaadi maayo waa kulatun iyo tii cunidda loo naaxiyey waxaamilun iyo mid dhalaysa wakhiyaarun iyo mid fiican ilaa birida almaaliki maaligu inuu ka raalli noqdo mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la qaadayaa kuwii yaryaraa mid yar ayuunbaa laga qaadayaa qowlka jadiida haddaan qabanno sidii neefkii xanuunsanayeyba dee looga qaadayey xoolihii xanuunsanayey abubakare qowlkiisina wuxuu ahaa low manacuunii canaaqan haddii ay waxar ii diidaan neef yar waxar yar hadday dee oon sanad gaadhinoo ay rasuulka u dhiibi jireen waan kula dagaalamayaa buuhi diidmadeeda haddaba waxay ku suurto gelaysaa in ay wax yaryaroo midhanoo sika ka baxaysaa ay suurto gasho waxay taasi lagu suuraysanaya masalan iyagoo markaa sanadkii uu dhammaaday mase afartan eef bayso sanadkii oo dhammaaday bay afartan kala dhaleen markaasay hooyooyinka dhinteen afartankii waaweynaa dhalay baa dhintay afartan yaryar baa soo hadhay nitaajka iyo waxaa dhashay in xawlkooda waxaa lagu bineeya xawlka asalka siduu xagga dambe inoogu keeni doono marka afartankaa yaryar dee waxaa laga bixinayaa u neef yar ama masalan dee waxba la siiyey afartan yaryar baa la siiyeyba oo milkey markaasaa sanadka usoo wareegay dee ayimika waajib walow sinu lijzaa yaanay gaadhinbe leannu laba sano ayaa waajibkoodu ah qadiimku wuxuu leeyihin jadiid baana dheh mid weyn mooye lama qaadayo laakiin mid weyn oo dee ka yar hooseysa tii neefafka waaweyn laga qaadi jiray ayaa la qaadayaa buu leeyahy waxaa kaloo aan la qaadayn buu yidhi zakada xaggeeda rubba mid yacni dhashay neef dhalay ayaan isna laga qaadahayn oo magacaana waxaa la odhanayaa bayna culamada qaar ilaa shan iyo toban cisho mar ay dhalan tahay ilaa laba bilood baa la yidhahda maxaa yeelay turabbi waladaha ilmaheeda ayay rabaynaysaa bay yidhahda taa taa la qaadi maayo neefkaa dhalay alxadiiat lcahdi binataaj shahaatan kaanado naaqatan wabaqar yani waa neefkaa ku cusub dhalmadii ama ha ahaate geel ama lo ama ari waa kuuleh ayana la qaadi maayo taa almusminatu lilakli taa ayana loo naaxiyey in la cuno ee la cayiliyey walaa xaawa xaamil walaa xaamil mid oo dhalaysa ayaana iyadana la qaadaynin oo riman wakhyaar walaa khiyaar mid fiican ayadana la qaadi maayo marka waa cadfu caamin calaa khaas leanna kuwayala aan soo sheegnay waa khiyaar iyo kuwo wanaagsan xayla rasuulku sala allahu alay slam mucaadi wuxuu ku yidhi iyaaka wa karaa'ima muwalhib adiga iyo waxaan idiin kala digayaa maalkooda kuwa ugu wanaagsan cumarna wuxuu yidhi la qaadi maayo taa la naaxiyey iyo taa dhashay iyo taa dhalaysa iyo adhiga qoodhiisa midnaba laga qaadi maayo seesadadaysoo kale de waa laba neef ilaa birida almaalik maaligu inuu ka raalli noqdo mooyaane oo haddii uu maaligu isagu ka raalli noqdo waxyaalaha aan soo sheegnay inuu bixiyo dee loo diidi maayo waa khayr muxsin ziyaada yani waa qof ku samafalay kordhin uu waajibkiisa ka kordhiyey ma cala almuxsiniina min sabi- sabiil bay dhahay walow ishtaraka haddii ay wadaagsadaan ahlu zakaati zakada dadkii ehelka u ahaa fii maashiyatin ayay wadaagsadeen zakayaa ka rajulin nin oo kale ayay u zakeynayen wakadaa low khalataa hadday isku daraan mujaawaratan yacni iyadoo isla ologta hadday isku daraanna waa kulan mid bishardi an laa yatamayaza an laa tatamayaza waa inaanay ku kala soocmin fi lmashrabi meeshay ka cabbayso waalmasraxi iyo meeshaa laga foofgeeyo iyo walmuraaxi xerada wa mawdicu lxalabi iyo meesha lagu liso wakada alfaxlina waa kula mid qoodhii iyo waraaciika ilaacay filasax haddaan qabanno laa niyatu lkhuldati isku dar niyadeed ayada waxba lama shardiya fil asaxi asax haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu ou halkan inooga gelayaa zakaatu lkhulda yacni wixii la ysku darsaday zakadoodii markaa laba qaybood ayay u qaybsantaa khulda ishtiraak oo ay khuldatu shuyuuc na ay yidhaahdaan iyo khuldatu mujaawara labadaas ayay uga qaybsantaa labadaasina waxay kala noqonayaan khuldatu shuyuuc ama khuldatu lishtiraak waxa weeye masalan marka ay labada qof ay wada dhaxlaan maal wax u kala soocan oo hebello neefyadaa iyo neefyadaas u wada leeyahay aanay jirin oo wax u kala soocan oo la leeyahay hebelayntaasuu leeyahay hebelayntaasuu leeyahy u kala calaamadsanay aanay jirin ama ay wada dhexlaan ama ay wada iibsadaan waa khuldatu shuyuuc taasi dee si faafsan ayay wada leeyihin khuldatu mujaawara waxa weeye waa dadkaa isula yimi ee nin walba soddonkiisa iyo labaatankiisu ay u muuqdaan ay sumada gaara u leeyihiina la yaqaano marka waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay wadaagsadaan dad oo yacni zako u hela ayaa maashiyo wadaagsaday laba qof ayaa ku shuraakoobay sian waa dhaxleen ama waa iibsadeen markaa laba qof ayaa waxay ku shuraakoobeen maashiyo way wada dhaxleen ama waa wada iibsadeen ama waa loo wada hibiyey iyadoo markaa nisaabkii ah ama masalan ay kaba yartay midkood uu leeyahay nisaab iyo wax ka badan zakayaaka rajulin yacni waxay u zakaynayeen zaka nin oo kale hal nin zakadii oo kale ayuubay bixinayaan haddaba shurkadaasi mar takfiif bay faa'iideysaa marna taskiil bay faa'iideysaa mar mid takfiif bay faaideysaa midna taskiil marna waxba ma faa'iideyso masalan mar takfiif bay faa'iideysaa oo waa laba afartanaad bay isku darsadeen takfiif bay markaa labadoodiiba u faa'iideysay waayo haddii ay la kala baxaanoo midba afartankiisa gaar ula baxo midba neef baa ku waajibi lahaa laakiin markay isku darsadeen hal neef ayuunbaa ka baxaya markaa takfiif bay faa'iideysaa mar taskiil iyo culays bay faa'iideysaayo dee waa iyagoo afartan isula yimaada oo midba labaatan meel kala yimaado haddii ay la kala tagaan waxba kuma waajibeen markayse isula yimaadeen neef baa ku waajibay mid takfiif bay maru faa'iideysaa midna taskiil hadday lixdan isula yimaadaanoo midna labaatan leeyahy midna afartan leeyahay dee kaa labaatan kale waxba kuma waajibeen kana neef dhan baa ku waajibi lahaa imika neef saddex meelood loo qaybiyey ayaa kii afartanka lahaana ay laba meel ahaanood kaga waajibeen kii labaatanka lahaana neef ini in aanay midnaba faa'iideynna waa la arkaa takfiif iyo taskiil toona dee laba boqol oo kale masalan ay midba boqol leeyahay laba boqol oo midba boqol leeyahay hadday isula yimaadaan maxay noqonaysaa dee waxay saddexda ku noqonaysay markay laba boqol iyo kow gaadho waa labadii neefun midba neefunbuu bixin lahaa marka wuxuu leeyahay sheekhu nin oo nin keliya oo kale ayay u zakaynayaan haddii ay isku daraanna waa kulami taasi waa khuldatu shuyuuc haddii ay isku daraan mujaawara khuldatu mujaawara hadday isugu daraan oo ay xoole ay kala leeyihiin oo u kala calaamadsan ay isu keenaanna waa kula mid oo iyaduna karajulin unbay u zakaynayaan laakiin waxa shardiya an laa tatamayaza fi lmashrab in aanay u kala soo gaar ahayn oo aanay kaga soocmin midi midda kale fi lmashrab yacni meesha ay ka cabto haddii midba intiisa uu berkadii iyo ceel yaroo gaara ka soo waraabsado yacni karajulin uma zakaynayaan masrax waxay yidhahaan masraxa waxa weeye waa meesha inta lagu kulmiyo dabeedna daaqa looga kaxeeyo ajirta waxay yidhahaan reermiyigu firka ay yidhahdaan masalan marka ay xeladu ariga ku diriqowda ee uu roobka badani ku helo ayaa meel yaroo dabadaa loo oodaayo saa waxoogay iski jirayo dedasaa laga foofiya halkaana culimada qaar baa ku macnayn jiray walmuraax muraaxuna waa xeradii waa inay isku xirana yihiin mawdiculxalbi meeshii lagu lisayey ayana waa inay isku mid tahay maxaa yeelay haddii uu mid maal la gaar noqdo maalka kale waxa aan soo sheegnay mid ka mida kala gaar noqdo maal keliya isku noqon maaya waxaana ujeedadu isku darkanaya inay labada maal maal keliya ay noqdaan si ay mu-antoodii iyo qarashkoodii uu u yaraado waxa kaloo ayana kula midoo lagama maarmaana inay ka midoobaan xagga faxliga iyo qoodha waxa weeye marka ay isla idan u wada yihiin ama riyowin ay isla yihiin hadduu midna labaatan riyaal iyo midna labaatan idaa ma aha shardi inuu midooba midna orgibu iskaga darsanaya midna wan waraaci fil asax ka raaciga ahee raacaana waa inuu isna mid yahay haddii midba mid u dirto iyadana nin quro oo kale uma zakaynayaan waa marka aanay dee kala dudaan haddii ay dee iska wada raacayaan u wada celinayaan waxba iyada dhibaato male laa niyat lkhulda fi lasax asax haddaan qabanaa iyada waxba lama shardiyo isku darsi in la niyoodo maxaa yeelay dee mu-antan iyo qarashkan yaraanaya waxa uu ku imanayaa meelaha midoobay ee waxba qasad isku khilaafi maayo la-aantii waxaana loo shardiyey inay arrimaha ka midoobaan si ay dee labadii maal u kulmaan oo maal qura u noqdaan mu-antii qarashkiina qofkii dee sekada bixinaya uga yaraato taaniga kasoo horjeeda wuxuu leeyahay waa laga maarmaan qasad maxaa yeelay dee kuldadani zekada qadarkeedii bay doorinaysaa waxa laga maarmaana in qasad meesha yimaado iyo niyo waladharu adhar waxa weeye taathiiru khuldati thamar midhaha isku darkooda inuu raadaynayo iyo wa zarci zarci wa naqdi iyo lacagtii wa cardi tijaara iyo tijaarada alaabteedii bishardi an laa yatamayaza waa inaanu kala soocmin annaatuuru ka ilaalinaya zarca waljariinu iyo meeshii lagu angejinayey iyo wadukaanu dukaankii iyo walxaarisu kii ilaalinayey iyo wa makaanu lxifdi meeshii lagu ilaalinayey iyo wa naxwihaa wixii kuula mid a waxa uu leeyahay sheekhu asax waxa weeye ashar waxa weeye in ay taasiir iyo raadayn ay ku keenayso isku darsiga midhaha iyo zaraca iyo lacagta iyo alaabta tijaarada laysku darsadaa khuldadaasi ta'hiir bay keenaysaa oo waxay noqonayaanay u sakeynayan dadka zakaati rajulin waaxidi nin keliya zakadii oo kale inbay u sakeyna ta'hiir bay keenaysaa macnaheed wacanka ah ama markaa ha ahaato taynu ku magacawnay isku darkaasi khuldatu suyuuc ama shirka ama khuldatu acyaanna waa la yidhaha ama ha ahaato khuldatu jiwaar oo khuldatu awsaafna lagu magacaabo markay doonto ahaatee waa raadaynaysaa maxaa yidhi xadiis baa jira rasuulku sala allahu alay slam yidhi la kala kaxayn maayo mid kulansan khashyata sadaqa iyadoo sadaqo laga baqanayo mid kala tagsanna laysu keeni maayo si ay uga yaraato daraaddeed oo mar haddii ay xoolihiiba raadaysay waxyaali kale amwaashahaydna waa raadaynaysaa laakiin waxa shardi ah in aanay kala gaar ahaanin naatuur oo ka zaraca iyo marka geedka ilaalinaya jariin waa meesha lagu angejiyo midhaha iyo dukaankii aanu kala aanu kala gaar ahayn iyo xaariskii oo ka ilaalinaye iyo makaanulxifdi meeshii lagu ilaalinaysa khasaanadii iyo wanaxwiha iyo wixii la mid a waa inaanay ku kala soocmine ay isku mid ay yihiin waliwujuubi zakaa haddii markaa intaa ay ku kala baydho khuldadii ma raadaynayso oo yacni nin keliya zakadii oo kale u bixin maayaan waliwujuubi zakaati lmaashiyati xoolaha sakadiisa waajibitaankeeda shardaani laba shardi ayaa u sugnaaday mudiyu lxawli waa inuu sanad tagaa fii milkihi milkigiisa waa inuu sanad ku tagaa laakiin maa nutija wixii ka dhashay min nisaabi nisaab yuzakaa bixawlihi xawlkiisa ayuun baa lagu sakaynaya waxa uu leeyahay sheekhu maashiyada ama xoolaha zakadooda waajibitaankeeda waxaa loo shardiyaa laba shardi ka ugu horeeya waxa weeye mudiyu xawl waa inuu sanad tagaa uu soo wareegaa fii milkihi milkigiisa intuu ku jiray waa inuu sanad ka soo wareegaa leanna rasuulku sal ly slam laa zakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawl maal zake laguma laha ilaa inta uu sanad usoo wareegayo korarkiisina ma dhamaystirmayo ilaa sanadku buuxsamo haddii aan dib ugu yar noqdo halkaa hore aad i weydiinayseen wayuukhadu alxiqu can binti lmukhaadi laa banu labunin laa labunin fi lasaxi macnaha wuxuu leeyahay waxaa la qaadayaa xiqi oo ah qaalinkaa afar jirsaday ee sanadkii afraad gudagalay can binti makhaad binti makhaad waa laga qaadayaa oo haddii ay qofka binti makhaadda ku waajibtay oo uu waayo qaalinkaa waa laga qaadayaa liannahu awlaa min ibni labuun isaga ayaa ka awlaysan oo ka mudan ibnu labuunka laa can binti labuunin cinda faqdiha laakiin bintulabuuna haddii la waayo qofka bintulabuuna lagu dhaha haddii la waayo xiqi lagaba qaadi maayo oo falaa yujziu canhaa ka gudi maayo fil asaxi marka wuxuu leeyahay yani da-da dheeraadkaa ee ibnulabuunku uu bintu mukhaadlada dheer yahay waxay keenaysaa inuu ku gaar noqdo awood biyo ku aroor iyo geedkii uu iska tago bahalihii yaryaraay uu isu diido sidaa darteed ayaa ibnulabuunka bintu makhaadlo xaggeeda looga qaadi jiray maxaa yeelay da-diisaa dheeraadkii waxay keenaysaa inuu yeesho awooduu biyihii ku arooro oo u geedii kusoo daaqo oo bahli yaryaraa u iskaga celiyo xiqigina waa kasii mudan yahay marka bintumakhaadlo laga qaadayo laakiin bintulabuna iyo xiqi waxaa u dhaxeeya ayada ikhtisaaskaa iyo awooddaa ma keenayo oo labadoodiiba isku dhow dhow oo bintulabunada lafteedii baa mid weyn oo dee iska arooreysa oo iska soo daaqaysa oo bahaliina ka ordi karta weeyaan saa darteed baa yani loo ogolaaday in ibnulabuun bintumakhaadlo laga qaado xaggeeda ama xiqi in laga qaado bintumakhaadlo xaggeeda laakiin aan loo ogolaanin xiqi in bintulabuun laga qaado leanna way isku dhow dhow yihiin waxaad kusii garan kartaan muqaabilka waxa uu leeyahay masalan asaxa qowlka ka soo horjeedaa maye wuu gudayaabuu isagu leeyahay maxaa yeelay dee haddii ay ayadii fadiilo oo dhadigaana ay lahayd bintilabunadu waxay fadiilaas ku kabantay da-diisaa isna dheeraadkaaha u dheer yahay marka waa aqbalayaa buu leeyahy waa la aqbalayaa buu leeyahay sidii ibnulabuunkuba bintamakhaadlada uu uga da-sareeyey waliwujuubi zakaati lmaashiyati maashiyada zakadeeda waajibitaankeeda shardaani laba shardi ayaa u sugan mudiyulxawli waa inuu sanad tagaa fii milkihi qofka milkigiisa waa inuu sanad ugu soo wareegaa laakiin maa nutija wixii ka dhasha min nisaabin nisaab yuzakaa waa la zakaynayaa bixawlihi nisaabka asalka xawlkiisa ayuun baa lagu zakaynaya walaa yudamu loona geyn maayo almamluuku kii lagu mulkiyey bishiraa'in iib ow gayrihi ama gayrkii fi lxawli yacni xawlka laysuu geyn maayo ee falow iddacaa hadduu sheegto annataaja dhalasho hadduu sheegto bacda alxawli sanadka dabadii sudiqa waa loo rumaynayaa ee fain utuhima haddii la tuhmo xullifa waa la dhaarinayaa walow zaala milkuhu hadduu milkigiisu suulana fil xawli sanadka dhexdiisa oo facaada uu soo noqdo ow baadala ama uu ku bedelo bimilihi isaga oo kale ista'nafa sanadkii wuu soo bilaabaya uu soo cusboonaysiinaya waxa uu leeyahay sheekhu zakada maashiyada zakada xoolaha waajibitaankeeda laba shardi ayay leedahay oo lagu darayo shuruuddii horeynu soo marnay oo masalan uu ka mid ahaa nisaab iyo qadar inay gaadho iyo qaar kaloo inoo iman doona oo ay ka mid tahay milki taama inuu qofku u leeyahay inuu qofkan maaligii islaam yahay inuu xor yahay ay kuwaasi ka mid yihiin markaa wuxuu yidhi mudiyulxawl waxaa la shardiyaa inuu sanad tago oo u soo wareego fii milkihi intuu milkigiisa xoolahaasi ay ku jireen waa inuu sanad usoo wareegaa maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi laa zakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawl maal laguma laha zako ilaa inta uu sanad usoo wareegayo laakiin wuxuuna sheekhu wixii ka dhashay nisaab wixii ka dhashay ee dhashay weliba inta aanu nisaabka sanadkoodii dhammaanin yuzakaa bixawlihi nisaabka xawlkiisii ayuun baa lagu zakaynaya haddii ay weliba isku cidi ay leedahay masalan haddii ay uu nisaab markii hore sii lahaa ay wax kale ku soo kordhaan intaa kale ee ku soo kordhee ku dhalatayna waxaa lagu zakaynayaa uun zakadii asalka ama nisaabka masalan hadduu lahaa boqol hadduu lahaa oo boqol iyo koob iyo labaatan ay u dhashaan ay koob iyo labaatan u dhashaan oy boqol iyo koob iyo labaatan gaadho laba neef ayaa lagu yeelanaya oo intaa dhalatay waxaa lagu zakaynayaa zakadii asalkaa nisaabkaa hore asalkaa ayuunbaa xawlkiisii lagu sakaynaya marka waxaynu nidhi horta wuxuu waa inay nisaab ka dhashaan baynu nidhi haddii aanay nisaab ka dhalanin masalan isagoo labaatan lahaa ay labaatan dhalaan oy afartan hadda isku noqdaan in nisaabkii isku buuxiyaan xawlka xilligaas unbaa loo bilaabayaa ee laguma binaynayo labaatankii hore leannu labaatankii hore ayaan seke gaad ahayn marka waxaynu nidhi wixii nisaab ka dhashay ee weliba waxaynu nidhi dhashay inta aanu sanadkii dhammaanin sanadkii inta aanu dhammaanin masalan xilliguu bixin jiray walow haba ka hadhsanaato sanadkiisii hore xilligu ahaa walow haba ka hadhsanaato laxdo iyo ilbiriqsi inta ay ku dhasheene mar hadday xawlka soo wareegiisa ay ka horreeyeen uu ku sakaynaya haddayse ka dambeeyeen ayadana kuma sakaynayo markaa nutija ereygaasi had iyo gooraale majhuulkiisaas ayuunbu carabi ahaan lagu arkay ayuu iskaga yimaad dabada culamada luqada musame ahaan baana la iskaga macneeya wixii ka dhashay waxause ina yidhi kii lagu milkiyey iib ama kayrkii sida hibe iyo dhaxal oo kale ayaga loo geyn maayo xawlka oo kaa dhashay oo kale la mid noqon maayo ee isaga gaar baa looga tirinayaa masalan wuxuu lahaa soddon lo ah ayuu bisha muxaram la yidhaahdo soo galay bisha rajab la yidhaahdo oo markaa bisha lixaad ah mise toddobaad bay meelahaas adigu bilahaa sanadka dhexe ah ayaa wuxuu soo ibsaday toban ama waa loo hibeeyey ama waa dhaxlayba marka waxay leeyiin sanadka hore markuu dhammaado soddonka tabiici baa loogu leeyahay sanad kasta oo ka dambeeya marka ay soddonkaa hore u dhammaato musinna afar loo qaybiyey saddexdeed ayaa lagu leeyahy tobankii kale marka ayana sanadku u dhammaado rubuucu musinna musinna afar loo qaybiyey meesheed ila saddexdii horena soddonkiina waa kii saddexdeed ka bixiyey tobankana wuxuu ka bixinayaa meesheed markaasaa darteed baan la isugu geynaynin xagga xawlka kii shiraa ama hibe iyo wax kale uu kusoo mulkiyey fil xawli baynu xagga xawlka xagga nisaabka ayaga waa la isugu geynayaa xagga xawlka ayuun baan la isugu dumaynin mooya xagga nisaabka waa la isugu geynaya waxaanu inay sheekhu haddii uu ninkii maaliga ahaa sheegto bacda alxawl inay dhasheen wuxuu ihi waar xawlkaba waa ka dambeeyeen maqashan dhalashadeedu sudiqa waa loo rumaynayaa buli arrintaa maxaa yeele dee isaga ayaa markaas mutamana asalkuna isaga ayuu la jiraa haddii la tuhmo haddaba oo masalan marka la weydiiyey xoolkiisu xilliguu ku dhammaanayey isla markaa maqashaa la arko la siraa xilligaa way ka horreeyeen oo tuhun yimaado waa la dhaarinaya markaas haddii uu diidaan dhaartana waa la iska daynayaa bay saaciga lama dhaarinayo waa wakiil kuwan kale mustaxaqiinta muta lama dhaarinayo liannahum hayru mucayanayn waa qaar aan dee cayanayn oon hebel iyo hebel aan ahayn haddii uu milkigiisii suula buu yidhi sanadka nisaabkii ayuu ka suula masale wuxuu bar buu iibiyey markaasuu soo noqday bishiraanow hayrihi haddana waa soo iibsaday aw baadala bimilihi ama yani wuxuu ku bedelay midlaba geel buu geel lamid ama geel buu ari ku bedelay istaanafa xawlkii waa soo cusboonaysiinaya maxaa yeelay kii hore ayaa waxa uu sameeyey isku bedelkaa ayuu ku go-ay sanadkii hore waxa uu noqday markaa milki jadiid oo cusub xawl cusub ayaana laga maarmaana wa kownuhaa waxaa la shardiyaa saa'imatan mid foofda oo soo daaqda inay tahay ee fa in curifat haddii la calfiyo mucdama alxawli sanadka intiisa badan haddii la quudiyo falaa zakaata zeko ma laha wa ilaa haddii kale fal asaxu asax waxa weeye in culifat haddii la calfiyo qadaran qadar taciishu ay noolanaysa biduunihi la-aantii bilaa dararin bayinin dhibaato caddi ayadoona jirin wajabad waa waajibaysaa wa ilaa haddii kale falaa ma waajibayso walow saamad binafsiha hadday nafteeda u foofto uctulifat isaa'imatu ama tii foofaysay ayaa la calfiyey aw kaanat cawaamila ama waxayd kuwa oo shaqeeya fii xarsin xarsi ayay ka shaqaynaysay qudaar wa nadxin iyo dhaan iyo wanaxwi wixii kula miday falaa zakaata fi lasaxi zeko may ahaanin asax haddaan qabano shardigii labaad waxa weeye buuri kownuhaa saa'ima waa inay tahay mid foofto oo soo daaqda laanna xadiiskii wuxuu ahaa fii sadaqati alghanami fii saa'imatihaa teeda foofta ee soo daaqda ayuu yidhi marka waa inay tahay mid ayadu kale iyo daaq mubaaxa yacni soo daaqda waa inay tahay ee daaq bannaan soo cuntaa haddii kale oo daaq mubaaxa aanay soo cunin mid la calfiye ay tahay dee maanteedii qarashkeedii baa badanaya ee mid aan qarash caynkaasi aanu kala bixin oo foofto oo daaqda waa inay tahay haddaba haddii la calfiye buu dhi sanadka weynankiisii ayaa la calfinayey wax zaka ahi maaha nin markaa neefkaa la calfinayey ee wax la siinayay maxaa yeelay qaalib noqoshadu raad bay ku leedahay axkaamta wixii qaalib noqdaa wa ilaa haddii kale oo masalan la calfiyey sanadka weynankiisii wax ka yar wax yar oo sanad ka mida ayaa la calfiyey asax waxa weeyaan haddii la calfiyey qadar ay noolaan karto la-aantii calafkaa la-aantii dhibaato cad la-aanteed xooga yar baa la siiyey intaa yar haddii laga gooyana dhibaato weyn oo muuqata iyadoona jirin ayay iska noolaan lahayd wajabad zakadeedu waa waajibaysaa maxaa yeelay mu-anadii iyo qarashkii ayaa iska yar wa ilaa haddii kale oo aanay muddadaa la-aantii cayshkaa la siiyey aanay noolaanaynba ama waa noolaanaysa laakiin bidararin bayin dhibaato ayay ku noolaysaa muuqataa falaa ma waajibayso zakadii maxaa yeelay dee mu-aanadii iyo dhibaatadii ayaa muuqatay waxay dhaheen maashiyaduna laba maalmood way sabirtaa laakiin saddex sida badan ma sabirto wuxuu leeyahay sheekhu haddii ay maashiyadii nafdeedii ay ayadu isaga foofto ama tii saa'imad ahayd ayaa la calfiyey oo muddadii raadaynaysay ee aan soo sheegaynay ayaa la calfiyey ama waxay ahayd cawaamil iyo kuwo shaqeeyo oo ninkan maaligaa ayay u shaqaynayeen fii xarsin zarac iyo qodaal bay uga shaqaynayeen wa nadxin iyo dhaan iyo biyo kusoo qaadad iyo naxwi wixii kula mid a masalan alaabo kalu iskaga gurinay iskaga ranayay falaa zakaata fi lasaxi asax haddaan qabanno zaka ma ahaanin maxaa yeelay dee zakadu waxay ka waajibtaa wixii kordhaya ee koror loogu talagalo tanna sidaas ayada looguma talagelina waa wax la iska isticmaalaya sida alaabtii guriga iyo maryahaagii iyo ayin bay la mid tahay waidaa waradat waidaa waradat maa-an biyo markay ku soo aroorto ukhida zakaatuhaa cindahu zakadeeda waxaa lagu qaadayaa biyaha agtiisa wa ilaa haddii kale aanay biyo ku soo aroorin fa cinda buyuuti ahlihaa ehelkeeda guryahooda agtiisa ayuunbaa laga qaadayaa wa yusadaqu lmaaliku ninkaa maaligaana waa loo rumaynayaa fii cadadihaa tiradeeda in kaana hiqatan haddii uu yahay mid lagu kalsoon yahay wa ilaa haddii kale fatucaddu waa la tirinayaa cinda madiiqin meel cidhiidi ah ayaa lagu tirinayaa waxa uu yidhi sheekhu haddii ay maashiyadu ay ku soo aroorto biyo oo ay timaado biyo ay bimacnaa cabto sakadeeda waxaa lagu qaadayaa biyaha agtiisa xalaayada ayaa u fudud yacni ninkii maaliga iyo saacigiiba iyada ayaa weliba u dhow in la koobo tiradeedii oo markay meelaha daaqayso taas ayaa ka fudud xadiid imaamu axmed musnadkiisa uu ku warinayaana waxa uu tilmaamay tuukhadu sadaqaatu lmuslimiina calaa miyahihim waxaa lagu qaadaya sadaqaad dadka muslimiinta biyahooda yani meelahay ka cabbaan wa ilaa haddii kale oo aanay biyihii ku soo arooreyn masalan waa wakti go kale oo doog bay iska haysataa fa cinda buyuuti ahliha ehelkeeda guryahooda agtiisa ayuunbaa laga qaadayaa wa yusadaqu lmaalik ninka maaliga ama dee wakiilkiisi ka bixinaya un ama weliga ama wakiilkii ha ahaadee ayaa loo rumaynayaa buu yihi tiradeeda in kaana hiqa haddii uu yahay qof lagu kalsoon yahay markuu idhaahdo waa intaa isaga ayuunbaa lagu ayuunbaa lagu kaaftoomaya waana loo tirin karaa wa ilaa haddii kaleo aanu hiqa iyo nin lagu kalsoon yahay ahayn ama uu yidhaahdo tiradeedaba ma garanayo waa la tirinayaa buu ihi meel celiidi oo lasoo mariyo ayuunbaa lagu tirinayaa meel celiidi inta lasoo mariyo ayaa kow laba lagu odhanaya mid mid ayaa loo tirinaya waxaydan weliba ul baa loo qaadanayaa oo nin kastoo maaligga iyo saaciguba ul intuu qaato ayay markaasaa ugu ishaarayaan o ugu tirinayaan waxaana wanaagsan bay yidhahdaan iminka dee cidiba iskama qaada e le masaadirta dawladda islaamka ayay zekadu ka mid ahay ay maalka ka heshee ay dadkeeda baahan iyo dadka dhibaataysan iyo hawlaheedaba ay ku kala wado ayay ka mid ahayd yacni maaliga inuu u duceeyo qofka saacigii markuu zakada ka qaadaya ayaa fiican baa layidhi soo khayrka jeclaysiinay qalbigiisana wanaajinay ajaraka allahu fima acdayta wajacalahu laka duhuuran wabaaraka laka fima abqayt inuu allaha ka ajirsiyo waxaad bixisay mid ku daahiriyana allaha kaaga yeelo waxaad la hadhayna allah ku barakeeyo baabu zakaati nabaati nabaadka zakadoodii ayuu u baab yahay waxaana looga jeedaa naabit yacni kii markaas soo baxay ayaa looga jeedaa waxaana u qaybsamaa nabaadkaasi shajar waa wixii jirid leh iyo najmi oo aan ahayn wixii aan jirid lahayn ama wixii isku taaga aan lahayn wanajmu washajaru yasjudaan labadabana way ka waajibtaa takhtasu waxay ku gaar noqonaysaa ma ay ku gaar tahay sakadaasi bilquuti quudka wahuwa isagu min ahimaari midhaha xaggooda arutabu waa rutab waalcinabu iyo cinab wa min alxabbi xagga xububkana alxinta waa qamadida waashaciiru iyo heedda waalaruzu bariiska waalcadasu iyo misirka wa saa'iru lmuqtaati iyo waxii la quudanayay intoodii kale ikhtiyaaran ikhtiyaarna loo quudanayay wa fi lqadiimi qadiim wuxuu leeyahy tajibu waa ka waajibaysaa fi zaytuuni zaytuunkii waa ka waajibtaa wazacfaraani zacfaraankii waalwarsi iyo waalqurdum waxaa kale qurdumka la ydhaha iyo waalcasali malabkii waxa uu leeyahay sheekhu waxay ku gaar tahay zakadaasi bilquut waxaa quudkaa ee dadku ay quutaan ee ikhtiyaar ahaan weliba ay u quutaan ikhtiyaar ahaan waxaynu ku saaraynaa wixii dee xilli daruura ay timi ay quutaan ayay isoo ka baxayaan maxaa yeelay quudashadu dee daruuriyaadka aan nololi la-aanteed jiran bay ka mid tahay sidaa darteed ayaa dee wuxuu sharcigu uga waajibiyey qeyb ka mida dadka dhibaatooyinka wixii kale ee iyada wixii kale ama dee markaa iidaan ahaan laysaga cunayey amaba khudrad ahaan laysaga cunayey ayaa iyadu khilaafsan markaa quudkaas dee waa wixii jidhka qofku uu ku taagnaa ee aanu ka maarmaynin marka wuxuuna yidhi xagga midhaha waa arudab walcinab waa rudab iyo cinab markaa cinabka isaga waan garanaynaa oo marka uu sii yani ay ka sii baxa muudkuna waa zabiibka ayuu noqdaa rudabkuna waxa weeyaan xaaladda timirta ka horeysa imkastana inoogu timaada aynu ku aragna timir baa la yidhaha xaaladda kale ka sii horeysa ayaa rudab la yidhaahay markay wada yani malabka tahay ilaa lix magac ama lix xaaladood ayay timirtu martaaba yidhahdaan marka hore dalci ayaa la yidhaahdaa oo waa markay ubaxa tahay khilaal baa ku xiga xaaladda labaada busri baa ku xiga balxi baa isna ku xiga rudab ayuu markaa noqonayaa ka shanaad timir baa markaa ugu dambaysa waa markuu istaago markaa midhaha xaggooda waa arudab walcinab xagga xubuubkan iyo waxyaalaan kalena waa qamadida alxinta washaciir iyo heedda wاruz wاlaruz aruz waa beriiskii wاlcadas cadas isagana misirka baalkan la yidhaah ayay ku macnayn jireen wasaa'ir اlmuqtaati ikhtiyaaran iyo waxyaalihii kale ee isagana la quudanayey oo ximsi markaa baasha shumburada ay yidhaahdaani wixii la sii midka ahay qadiim isagu wuxuu leeyahay waxay ka waajibaa zaytuunka geedka zacfaraanka la yidhaahdo isagana wax lagu caseeyo iyo waras oo isna zacfaraanka un ku dhow dhow maryaha ayaa lagu midabeeyaa qurdum isaguna cusfur ka midhihiisa weeye waxaynaan garanaynin weeye waa la yidhi wadaad baashow weligii beriis muu arag markaasaa kitaabkana uu dhigayey markaa arus markuu marayey ayuu wuxu uhi waa wax yar yaroo cascas oo hunguri mar le baa la yidhi buud dee weligii waanu arakin marka imika waxa weeyaan waa waxyaalahaas masalan kitaab alacima oo xagga dambe kaga yaala ayaa isna wuxuu sheegaa xayawaan fara badan oo ama bahala ah ama shimbira ah ayuu sheegaa markaa wadaad isna dhigi jiray o odhan jiray waa bahal unbu ku dhaafi jiray waa bahal marka imika waa waxaynaan dee arag un weeyaan si awadaas waa beriiska aanu aragay deedna waxa ugu macneeyey iyo walcasal isagu wuxuu leeyahy qadiimku macal kuwaas way ka waajibaysaa wa nisaabuhu nisaabkiisuna waxa weeye khamsata awsuqin waa shan ratirar wa hiya alfun wa situ miati ritlin waa kun iyo lix boqol oo baqdadiyatun oo radalka baqdaada wa bidimishqiyi radalka dimishqna halaahu miatin haluthu miatin haluthu miati saddex boqol iyo wa sitatun wa arbacuuna ridlan wa huluthaani waa saddex boqol iyo lix iyo afartan rodol iyo laba thuluth qultu waxaan ihi haddaan nawaawi ahay al asaxu asax waxa weeye halaahu miatin saddex boqol iyo wa ithnaani wa arbacuuna ridlan iyo labiyo afartan rodol wa sitatu asbaaci ridlin iyo rodol toddoba loo qaybiyey lixdeed lianna alasla asalku lianna alasaxa waxa weeye anna ridla baqdaad baqdaad rodolkeedu mi'atun wa hamaaniyatun wa cishruuna dirhaman waa boqol iyo sideed iyo labaatan dirham wa arbacatu asbaaci dirhamin iyo dirham toddoba loo qaybiyey afartii wa qiila waxa la bilaa asbacin wa qiila waxa la wa halaahuuna wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu nisaabkiisuna waxa weeye quudkaa ay sakadu ka waajibayso waa khamsatu awsuq waa shan ratirar macnaha shan ratirar bay odhan jireen awsuqa khamsatu awsuqin shan ratirar shan awr yacni wax lagu rabo waa toban kiintaalun weeye shan kiintaal oo markaa awrkiiba oo markaa qaadaya gadbad maxaa yeelay rasuulku sal ly slam laysa fima duna khamsati awsuqin sadaqa sadaqa laguma laha wixii shan awsuq ka hoseeya wasqiguna wasqigu waa ilaa lixdan saac waxaanu yidhi awsaaqadaasi marka haddaba xagga loo celiyo rodolle marka loo celiyo waa kun iyo lix boqol odoo rodol oo rodolka baqdaada ka dimishikna haddii ka suuriya markaa dee baqdaad iyo dimishik iyo kullu ay dee kudu doqolayeen waxay ahaayeen uun laba magaalo markaa magaalooyinka io dalka muslimiinta ka mid ahaa dee may dalalyo waxa may kala ahayn dimishkigana waa saddex boqol halaahu miatin saddex boqol iyo lix iyo afartan rodol iyo rodol saddex loo qaybiyey labadii ayay noqonaysaa markaa nawaawi ayaa isagu wuxuu yidhi maye asax waxa weeye waa saddex boqol iyo laba iyo afartan rodol iyo rodol toddoba loo qaybiyey lixdii xayla asax waxa weeye rodolka baqdaad waa boqol iyo sideed iyo labaatan dirham marka dirham lagu miisaamo saas ayay noqonaysaa iyo dirham toddoba loo qaybiyey afartii qiil baa wuxuu leeyahay may wax asbaaci lama socoto qiil baa wuxuu leeyahay may waa soddon oo ma aha sideed iyo labaatane waa soddon buu qiilna leeyahay markaa halkaas ayay waxooga yaroo darbisaa iskhilaafkaa ay nawaawi iyo raafici isku khilaafeen kaa dimishiqigaa